habka barbaarinta daryeelka la dhaqanka wanaagsan iyo tarbiyada caruurta intay yaryihiin ayaa qeyb ka ah mustaqbalka jiilka soo koraya iyo habdhaqankooda haddii ay cilmaha jirdil iyo waxyaalo lamida loo geysto cadaadiskay caruurtu kala kulmaan waalidka iyo dadka mas-uulka ka ah ayaa sababi karta inay dareemaan caqabada ay macquul tahay inay u horseedo halis kale oo ay la kulmaan jiilka soo koraya ilmaha tarbiyadiisa oo la cadaadiyo inay u horseedi karto falal xun oo dhaqandaraaca inuu ku dhaqaaqo rooda cabdiqaadir xuseen oo kamida bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootiga ayaa qabta in cadaadiska caruurta ay dareemaan ay macquul tahay in ay gacanta u galaan kooxaha amniga lidiga kuwa iyo khatar kale waalidiinta qaar siday ubadka u korinayaan waxay dhici karto in ay ubadka ay ka dhacaan wadada wadada saxan waxaa dhici karto inay la kulmaan qoladan amniga kasoo horjeedo taasina oo kalifi karto inay cunuga duufsadaan marka cunugaasi haddii uu amniga kasoo horjeesto waxaa kalif waxaa sabab u ah waalidkii dhalay haddii oo ay waxaa layska joojin karo in layska joojiyaa acmaan laheed cunuga intii la dili lahaana waxaa wacan in lala saaxiibo oo la wareysto oo la ogaado xogtiisa ku saabsan lala sheekaysto waqti la siiyo wuxuu u baahan yahay iyo wuxuu u baahneenna oo la kala ogaado ayaa fiican waalidkii inuu ilmihiisa la socdo marka taasna waxaa way wacnaan laheyd in la sameeyo sheekh maxamed cabdulqaadir oo kamid a culimada xeryaha qaxootiga ayaa qaba fikrad taas ka duwan marka aniga aragtidayda ilmaha waa inaan loo dabcinin marna la cadaadiyo marna loo jilciyaa oo laisugu dhex wadaa waalidku ilmihiisa markuu cadaadiyo waa inuu u sheegaa sababta u cadaadiya inay maslaxadiisa tahay ee colaad uu qabiy xumaanaanu ahayn haddaa laakiin ilmaha intaad cadaadinun ku haysid aadnan oga warbixinin cadaadintan iyo dhibkan waxaad ka rabto waxay dhici kartaa ilmahaasi inuu la yimaado waxyaalo aan wanaagsanayn dhaqan xumo waxyaala aan munaasab ahayn inuu ku dhaqaaqo oo adiga marka dambe dhib kuu keena iyo bulshada dhanba way dhici kartaa waana la arkay marka waalidku waa inuu ilmihiisa tarbiya wanaagsan tarbiyeeyaa marna uu raxiim iyo waalidnimo iyo jileecdi wanaaggeeda u muujiyaa marna waxoogaa adkeeyaa laakiin waa inuusan jileec eber ana ahaanin adayg inagana ahaanin dhexdhexaad waa inu ku wadaa ana aragtidaasaan qaba waalidiinta ayaa lagu booriyey inay ubadka u dhimriyaan islamarkaana aysan cadaadis iyo cabsigelin kaliya oga dhigin tarbiyada haddii la cadaadiyo ilmaha oo cadaadin un lagu wada haa way ila tahay inuu falal dembiyeed badan inuu gelayo aad bay igula muuqataa maaa ilmahan markii la cadaadiyo argoos buu samaynayaa wuxuu ku kacayaa bulshada dhan buu kharibayaa dadka dhan wuu ku kacayaa falalkaa way ila tahay aniga inuu falal dembiyeed iyo dhibab iyo amni darro wax keeno farabadan inuu ku kacayo dhanka kale xamdi isaaq macalin ayaa sheegtay in cadaadiska ilmaha la saaray u horseedi karto runtii su-aasha waalidiinta qaar sida ilmahooda yay usoo barbaaranayaan cadaadiska faraha badan iyo cunuga cadaadiska faraha badan oo la saaraayo cunuga maxay u keentaa inuu xagjir noqdo iyo waxyaalo kasii daran falal amni xumo inay gacanta ula galo markaa sidaa darteed way keeni waalid waa inuu cunuga gacanta u dabciyo si wanaagsan oo la dhaqmado haddii si adag loola dhaqmado tusaalahaan kamaa cunuga inuu xagjir noqdo uu kooxaha qaar uu gacanta u galo bay ku amni xumo uu sabab u noqon karaa marka waalidiinta ilmaha inay si fiican u barbaariyaan baa sidoo kale macalin xasan cusmaan oo kamida macalimiinta dugsiyada qur-aanka ee xeryaha ayaa qaba inaan caruurta la dhibin oo lasoo dhaweysto
arinta waalidki iyo ilmaha maarataye maxay oo ilmahoo la cadaadiyaa maxay keeni kartaa amni dirada qayb bay ka tahay maxaa yeeley ilmihii haddaad adiga guriga aad ku dhibto oo maarataye aad maarataye guriga ku harsan waayo ilmihii way keenaysaa falalka maarata amni dirida qayb bay ka noqonaysaa maxaa yeeley adigaa tusaale ahaan meel oo maarataye weriiri ama bahalkan dhuxunkureeb la dhaho lagaa cunahaya oo qol lagugu xidho maalintan waad ka carari marka ilmaha waxaa weeye waalidkii guriga uu kusoo dheelmanhayay ama meeshii hoyga ahayd haddii lagu cunahayo big buu dhahayaa bigta markuu dhahayana dhibaato kaluu geysanaya marka oo amni darraa oo maarataye ama dhaca ama kufsi ah ama falalkaasuu maarata geysanayaa marka arrintaas aniga maxaan aan soo jeedin lahaa waalidka ilmaha inay u maxaadareeyaan ay u yeedhaan macalin xasan ayaa iftiimiyey siday muhiimka u tahay saaxiibtinimada ka dhexaysa waalidka iyo ubadkooda xataa hadday cadaadinhayaan inay dhahaan hooyey aday waxaan dan kuu tahay aday ku anfacaysaa diintan ama waxbarashadan hadhow mustaqbalka aday hagaajinaysaa oo ilmihii maaragtay wax maaragtay la soo dhaweeyo oo wax loo soo gado oo